leban iyo wax la mida ayaa dhabarkana loogu tiirinaya sida dhooboo kale waa halkan dadkeennu ay dhoobada yar intay u qooyaan ay u kuuskuusaan ay xagga dambe uga saaraan macaha taasina waxay ka faa'iide tahay waa inaanu qadaadka isu soo roginuun inaanu isa soo roginun baa la diidayaa wax caabiya oo dhinaca inuu yaallo u caabiya ayuun baa la samaynaya waxaana lagu awdayaa yani laxadku halkan uu ka furnaaye laga gelayey labina ayaa la gelinayaa oo lagu goynaya iyo dhagax iyo wixii lamid a waxaanu ku subayaa buu yihi qofkii sunanimo ku soo dhowaaday qabrigaas saddex xantoobo camuuda ayuu ku shubayaa say bayhaqi iyo qaar kale wariyeen yani rasuulka sala allahu alay slam ayaa sidaa sameeyey bay yidhahdeen ta horena waxa wanaagsan bay yidhahdeen inuu yidhaahdo minhaa khalaqnaakum talabaad wa fiiha nuciidukum minha nukhrijukum taaratan ukhra saas ayaa wanaagsan bay yidhahdeen shaaficiyadu intaa marka la sameyo uma yuhaalu dabeedna waxa min alihaala ihaalana waa sabi waxaa lagu shubayaa yani qabrigii iyo meydkii camuuddii ayaa dabeedna lagu shubay bilmasaaxi yani manjarafadihii iyo wixii lagu haasayey ayaa dabeedna lagu hoobinaya wa yurfacu lqabru qabriga waxaa la kor yeelayaa shibran taako faqad oo keliya taako qura ayaa la kor yeelayaa wasaxiixu saxiixna waxa weeya ana tasdiixahu yani isagoo la simo ayaa awlaa ka mudan min tasniimihi isagoo kurus loo sameeyo waxau yihi sheekhu waa la kor yeelayaa qabrigii sunanimo shibran taako yani taako ayuunbaa dhulka laga sarraysiinayaa yani si loo garto oo looga baydho yani ciddii booqanaysaana ay u garato ayaa intaa loogu kor yeelaya qabriga rasuulkana sala allahu alay wasalam intaas ayuunbaa la kor yeelay ba layidhi camuuddiisiina waxba kale lagu soo kordhinaya camuuddiisii ayuunbaa sidaa lagu odhanaya waxay idhahdaan waa marka sidaa xataa lafteeda la samaynaya waa marka aan dee in markaa la qoto oo kafanta iyo wax laga lagala baxo aan laga yaabaynin malaa beriyo hore hadda imika xilliyadan malaa ma jiraan ayaa kafanta iyo wax laga bixi jiray leanno xagga xuduudda markay ka hadlayaan yani ma la goynaya iyo lama goynaya waxaasay isku qabtaan fuqada gacanta ma la goynaya hadduu kafanta meelahaas kala baxo marka yani intaas ayuun baa lagu samaynayaa saxiixna waxa weeyaan bu idhi in qabriga simitaankiisu uu ka mudan yahay yani iyadoo tasliim la sameeyo la kuuso yani kurus loo sameeyo dee sidii qabriga rasuulkaba iyo qabrigii markaa labadiisii saaxiibba lagu sameeyey ayaa fiican qowlka saxiixa ka soo horjeeda waxa uu leeyahay tasniimka ayaa mudan oo wanaagsan yani halkaa waxaynu ka garanaynaa sida uu kitaabku inoo sheegayaba yani calaamadahan waaweyn iyo waxyaalahan lagu samaynayaa in ay yihiin wax fooqa sharci ah walaa yudfanu ihnaani laba lagu aasi maayo fii qabrin qabri laba lagu aasi maayo ilaa lidaruuratin dhibaata inay timaado mooyaane oo fa yuqadamu afdaluhumaa kooda fadli badan ayaa la horumarinayaa walaa yujlasu lagu fadhiisan maayo cala alqabri qabrigii walaa yutaw laguna istaagi maayo wayaqrubu zaa'iruhu kii soo siyaaranayayna waa u dhowaanayaa ka qurbihi minhu dhowaanshihiisii u dhowaan jiray xayan markuu noolo intuu u jirsan jiray buu u jirsanaya waxau yihi sheekhu lagu wada aasi maayo laba qof qabri lagu wada aasi maayo ee qof walba qabri ayaa lagu gaar yeelayaa marka aan dee daruura iyo dhibaata aanay jirin inay dee daruura timaado mooyaane masalan inay bataan oo ay adkaato dee meyd kasta qabri in lagu gaariyeelo markaa saddex iyo laba iyo wax ka badanba sidii qatlaa uxud lagu sameeyey see bukhaari warinayo saas ayaa la samaynayaa marka waxaa la hormarinayaa oo xagga qiblada la xigsiinayaa koodii ugu fadli badnaa ee imaamnimada mudnaa ayaa jidaarka qabriga xagga qiblada xiga la weydiinaya leanna rasuulku sala allahu alay wasalam nimankaa uxud lagu laayey wuxuu weydiinaya kooda ugu qur-aanka badnaa markaas ayuu xagga luxudka ku horumarinayay haddaba markay leeyihiin fii qabrin qabri macnaha waxa weeye waa laxdigii ama shaqigii waa laxdigii ama shaqigii sida nihaayuhuba uu ka cabirayo maxaaynu taa uga jeednaa qabrigu markuu leeyahay afar murabbacuu yahay haddii xagga dambena mid looga jeexo geestan kalena mid looga jeexo geestanna mid looga jeexo yacni ma noqonayo markaa qabriga la wadageliyey oo dabeedna mid walba halkiisaa lagu xidho ee waa markaa luxudka dhinacun laga wadagelinayo lagu fadhiisan maayo buuhi qabrigii lana cuskan maayo laguna tiirsan maayo laguna joogsan maayo allahuma dee daruura inay timaado mooyaane hale nahyi ayaa dee ku soo arooray midkiin inuu ku fadhiista baa rasuulku salaas ee dhuxul oo dabeedna ay jidhkiisa gaadho ayaa uga khayr badan inuu qabri ku fadhiisto ee rasuulku sala allahu alay slam yidhi markaa lama ogola in lagu fadhiista iyo in lagu dul socdo toona qofkii ziyaaranayey qabrigana wuxuu u jirsanayaa buu idhi ka qurbihi minhu xayan yacni intuu markuu noolaa ee uu soo booqday intuu u jirsan jiray ayuunbuu imikana u jirsanayaa buuhi intii ay isu jirsan jireen markii ay noolaayeen ayuunbuu markanu ziyaaranayana u jirsanayaa buu leeyahy maanaa dee haddii ay laba qofoo dee ay isu dhex geli jirayayna hadduu markaa dee aada ugu dhawaado xoog kuma jira haddii kaloo iga yar kala fogaanayeenna ha ka fogaado watacsiyatu tacsiyeyntu sunnatun waa sunne qabla dafnihi intaan la aasin iyo wa bacdahu bacda dafnihi halaaثata ayaam saddex maalmood wa yucaza almuslimu bilmuslimi qofkii muslimkaa muslim ka dhintay ayaa loo tacsiyadeynaya waxaa loogu tacsiyadeynaya acdam allahu ajraka ilahay ajrigaaga ha weyn wa axsana cazaaka sabirkaagana ha wanaajiyo wakafara limayitika meydkaagana ha u dambi dhaaf wa bilkaafiri qof muslimahoo gaal ka dhintayna waa loo tacsiyadeynaya waxa la odhanaya acdam allahu ajraka ilahay ajrigaaga ha weyne wa sabaraka hana ku sabirsiiyo wlkaafiru bilmuslimi gaal uu muslim ka dhintayna waxaa loogu tacsiyeynaya kafara lahu limayitika ilaah imaadkaaga ha u dembi dhaaf waaxsana cazaaka sabirkaagana ha wanaajiyo waxau yihi sheekhu tacziyada oo ah yani in la sabirsiiyo dadka meydka ehelka u ah kooda yar iyo kooda weyne kooda lab iyo kooda dhigdigwa waa sunna maxaa yeele rasuulku sala allahu alay slam xadiis ay ibnu maaja iyo ay warinayeen bayhaqi oo ay sanadkiisana ku tilmaameen inuu yahay xasan waxa uu yidhi ma jiro muslim tacsiyadeynaya walaalkii musiibo ku dhacday yani ka sabirsiinaya ilaa ilaahay ayaa xulladaha karaamada ay leedahay maalinta qiyaamaha ilaahay ayaa ka huwinaya markaa intaan la aasin ka horna waa la tacsiyadayn karaa oo waa waktiga dee argagaxa iyo murugadu ay jirto inta la aasayna iyadana waa la tacsiyadayn karaa weliba bacdal aaska ayaa wanaagsan maxaa yeelay intaa ka hor waxay ku mashquulsan yihiin waa aasitaankii gaayadeeda iyo inteeduna waxa weeye yani saddex cisho ayay markaa soconaysaa tacsiyadaasi amaa in yani dadka inta gurigii loogu yimaado tusbaxyo dhaadheer lasoo gurto oo dabeedna wiig loo fadhiyo ama saddexdaa cishaba halkaa loo fadhiyo oo dabeedna hantidoodii halkaa lagu baabi'iyo arrintaas sida uu muqriba ku tilmaamaya misrajka ama kutubta fiqiga oo dhamme ay ku tilmaamayso waa shay bidca weeye shay bidcaah weeyaan oo aan la ogolayn munkaroo aada u xun waayo waxyaalo badan baa ku jira sida kitaabku inoo sheegi doono maalintaa iyo habeenkaa waxayna farayaan culimmadu in dadkaa laga dhintay ayaga cunto loo sameeyo oo ayagii wax la siiyo in ayaga la marti oo la dul fadhiisto ma aha midda kale yacni waxa weeyaan waxaan sabiirsiin baa looga jeeday tan halkan lagu fadhiyayaana waa tajdiid yani xusnigii iyo murugadii iyo xasuustii ayay goor walba soo cosboonaysiinaysaa midda kale waxaa dhici karta dee in halkaa lagu cuno hanti fara badan oo laga yaaba inay dad wa dad maqani wax ku leeyihiin carruur yaryari wax ku leeyihiin dad waalani ay wax ku leeyihiin in halkaa lagu cuno oo lagu burburiyo ayaa laga yaabaa markaa lama ogolo taa waa in dadka la tacsiyadeeyaa haddii wax lagu tari karaa iyaga lagu taraa lana dhaafa markaa qofkii muslimka ahaa ee muslim ka dhintay waxaa la odhanayaa acdama allahu ajraka ajrigaaga alla ha weynayo waxsan cazaaka ha wanaajiyo yani sabirkaagana maydkaagana alla ha u dembi dhaaf muslim gaal uu ka dhintayna waxaa la odhanayaa ilaahay ajrigaaga ha weynayo hana ku sabir siiyo marka maydkii loo ducay meeleno waa kaafir gaal hadduu muslim ka dhintana odhanaya allaha ku dam maydkaaga allaha u dembi dhaaf adna sabirkaaga ha wanaajiyo taasiyadii rasuulka sala allahu alay wasalam na waxay ahayd ina lilahi ma akhada walahu ma acdaa walahu ma akhad ilaahay wuxuu leeyahay wuxuu bixiyo wuxuu qaatana isagaa leh wa kullu shayin cindahu biajal shay walibana agtiisa ajal iyo muddo ayuu ku leeyahay ha sabirta gabadh waa kilaha markaa taas rasuulka ka sugnaatay ayaa ugu mudan wayajuuzu lbukaau calayhi maydka in loo ooya ayaa bannaan qabla almowti yacni geerida ka hor iyo wa bacdahu intuu geeriyooday dabadii wa yaxrumu waxaa xaaraana annadbu dhawaaqa ayaa xaaraana bitacdiidi shamaa'ilihi wanaagyaalkiisii iyo sifooyinkiisii tirintooda in lagu dhawaaqo ayaa iyadu waxrum ayaa xaaraana wanawxu qaylo ayaa xaaraana waljazacu iyo argagax bidarbi sadri laabtiisuu garaco ku argaxiyo wanaxwihi wixii la mid a waxau yihi rasuulku sheekhu waxaa bannaan oohin maydkii loo ooyo qofkii macnaa lagu soo xadiray un baa loo jeeday ila mayd maaha mar haddaanu dhimanin intaanu dhimanin in la ooya way iska bannaantay iyo dabadiiba walow intii la aasay kadibba ha ahaatee lianno rasuulka sala allahu alay wasalam wuxuu u ooyey inankiisii ibraahim intaanu dhiman waxaanuu rasuulku sala allahu alay wasalam yidhi ina alcayna tadmac ish way ilmaysaa qalbiguna wuu murugoodaa odhanna mayna wax rabiye ka raalli yahay mooyaane wa innaa calaa firaaqika yaa ibraahimu lamaxsunuun annaguna faaruqitaanka aadna faaruqaysid naga tegayso ibraahimo waa ka murugaysana inan u dhalay qabrigeedana waa ka ooye qabrigii hooyadiina waa ziyaartay waanu ka ooyey dadkiina waa ka oohiyey marka waana xadiis saxiixa xadiiskaasi arrimaha tilmaamaya yacni ilmada iyo murugadaas ayada waxba kuma jiraan yacni qof waxaanu ku tilmaamay meela qaarkood aan arrin ilmadaas yaanay ka iman qof aan naxariis lahayn inuu yahay waxaase xaaraana dhawaaq bitacdiidi shamaa'ilihi yacni wixii dabeecooyinkii iyo wixii wanaagsanaaye u lahaa tirinteeda in lagu dhawaaqo ayaa xaaraana maxaa yeelay rasuulku sala allahu alay wasalam wuxu uhi ma jiro qof dhimanaya oo qofkoodii ooyayu istaagay odhanaya waa jabalah yacni kii buurta ahaayow kii waxaan kalay ahaayow ilaa ilaahay ayaa wuxuu wakaalanayaa laba malag oo laabta ka garaaco oo yidhaahda warma sidaas aad ahayd lagugu sheegayo waxaa kaloo xaaraana qaylo nawc in la qayliyo rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi waa qaylada dhawaqaa lagu dhawaaqayo ammaanta iyo wax sheegsheege waa rasuulku yihi taqaylisaa haddaanay toobad keenin maalinta qiyaamaha waa la soo joojin iyadoo qamiis yacni naxaasa loo geliyey iyo dirac jaraba ayuu ayaa ayaa la soo joojinaya maalinta qiyaamaha waxaa kaloo markaa iyaduna xaaraana jazac iyo argagax laabgaraac iyo mara jeexjeex iyo timaha oo markaa la kala firdhiyo iyo iyaduna waa xaaraan marka waxaa iyaduna xaaraana argagaxa markaa laabta la garaacayo ee kalarhka marada la jeexjeexayo ee timaha la kala firdhinayo leanna rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yihi laysa mina man daraba alkhuduud qofka dhabanada garaaca iyo qofka markaa jeexa kaladhada iyo maryaha ee dacwa aljaahiliyana ku dhawaaqa naga mid maaha xadiidka qaar waxa ay ku soo arooreen in qofka yani lagu cadaabayo inta loo qayliyo inta loo qayliyo ayaa lagu cadaabaya markaa taa waxay dhin culimadu ile nusuus kale ayaa jirto walaa tajiru waasiratu wisra ukhraa yani inaan nafna loo qabanaynin dembi qof kala sameeyey ayaa ilan jirtee waxay dhahen waa marka uu dardaarmo ee u yidhaahdo sidaa ha laysoo sameeyo ayaa lagu cadaabaya oo carabtuna waa ay samayn jirto mid ka mida wuxuu dhadaa midtu fabkini bima ana ahluhu washaqi calaya aljabay ya umma macbudi wuxuu markaan dhinto waxaad iigu soo kaalmaysaa wixii anugu aan ehelka u ahaa oo maradana iisoo jeexjeex ibnata macbud ama umma macbadin labadaba waa leey qultu waxaan idhi haadihi tani masaa'ilu masalooyin weeye manhuuratun oo la firdhiyey macnaha mutafariqa ah oo kala tagsan oo baabka ku firirsan baabkan ayuunbay la xidhiidhaa markaas mid walbana halkay lahayd kamuu gelin oo maxaa ile qultuda ayaa fara badanaysaa markaa iyaginbuu dabada isu geliyey qofka markaa dee dhugta badne masale kasta halka ay leedahay ayuu garanayaa wuxuuhi yubaadaru waa loo degdegayaa biqadaa'i dayni ilmayiti meydka dayntiisa gudideeda ayaa loo degdegaya iyo wa wasiyatihi dardaarankiisa fulinteeda wa yukrahu waxaana la karaysaa tamani lmowti mowdka tamanigiisa lidurin nazala bihi dhibaato ku timid darteed laa lifitnati diinin diin fitnadeed ayada maya wa yusanu waxaa la suneeya atadaawi istaweyn ayaa la suneeya wayukrahu waxaana la nacaa ikraahu calayhi in lagu qasbo na waa la kohday waxau uhi sheekhu waa loo degdegayaa meydka in dayntii lagu lahaa laga bixiyo waa loo degdegayaa oo xataa waxay leeyihiin inta aan kafantiisa iyo maydhigiisa iyo aaskiisiiba loo dareerin in wixii dayn lagu lahaa laga bixiyaa hadday suurtagal tahay ayaa wanaagsan maxaa yidhaha rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yihi nafsu lmu'min qofka mu'minkaa nafdiisa mucallaqatun bidaynihi xataa yuqda canhu waxaa loo xabisayaa oo loo xidhayaa dayntii lagu lahaa ilaa inta laga bixinayo marka ilaa xadkaasay culimadu yidhahdeen in xataa mu'anu tajhiiz yacni laga horraysiiyo ayaa wanaagsan haddii maalku uu wada qaadayo ila yubda-u min tarikati lmayiti bimu'ani tajhiizihi ayuu nagu odhan doonaa xagga dambe faraidka hadii layna gaadhsiiyo marka haddii maalkii uu wada gaadhayo suurtagalna ay tahay waxa wanaagsan in la horraysiiyo daynta ka bixinteeda kadibna tajhiizkiisii kale lagu dhaqaaqo iyo dardaarankiisii fulintiisii si dee abaalmarintiina uu u helo tawaabkii ugu soo degdo qofkan uu u dardaarmayna dee uu birigiiyo saanfalkii u gaadho bay leeyihin waxaa la karahaystaa buu sheekhu mawd iyo geeri qofku inuu tamaniyu doono dhibaato ku timi daraaddeed jidhka ama xagga adduunyada kaga timi leannu xadiiskii saxiixayn rasuulku sala la alay slam laa yatamaniyanna axadukum almawta yaanu midkiin tamaniyin geeri iyo dhimasho lidurin asaaba dhibaato ku dhacday daraaddeed haddii uu yahay mid samaynaya ha yidhaahdo ilaahayow inoole intay noloshu ii khayr leeday idil ilaahayow marka ay dhimashadu ii khayr badan tahay sidaa ha yidhahdo laakiin yuu ilaahaw idil uun isla soo taagin laa lifitnati diinin haddii diindiisa uu fitno uga baqanayo ayada karaahiye maaha wax dhibaataana nin kuma jiraan waana mustaxabo waaba wanaagsan tahay baa la yidhi haddii uu qofku diintiisa fitno uga yaabayo inuu iska tamaniyo geeri yani ujeedo kale naayana waa loo tamaniyi karaayo masalan shahaado fii sabiili illah hadduu yani u tamaninayo inuu ku dhintay jihaadka iyadana waa mid bannaan weeye waxaa la sunneeya qofkii xanuunsanaya atadaawi inuu istaweeye ayaa loo sunneeya liannahu rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi in allaha lam yadac daanila o anzala lahu dawaa ilaahay cudur ma soo dejinin ilaa dawadiisiina waa soo raaciyey bahalkaa gabowga la yidhaahdo ayuumaan isagu waxba wadanin oo isagoo aana waa ka bogsaadi lahayn iyo wax lagula daalo toona allo waxa kale ilaahay waa u soo dejiyey marka waxyaalaha rasuulku sala la alay slam sida gaarkaa inoogu keenay xabatu sawdaa taasha ayaa ka mid oo rasuulku sala allahu alay slam i dawa ayay ka tahay cudur dhammaantii lauma geerida mooyaane wixii kaleo dhan waa ka dawobuud dee qur-aanka iyo axaadiida rasuulkana sala llahu alay slam malabkana fiihi shifaa ilaahay wuxuu ku tilmaamay inuu malabkuna dawo yahay rasuulkiisuna sala allahu alay slam waa inoogu tilmaamay innaga maanta ba asharoobooyinkan iyo waxaanu xaggoodan baynu u cararaaye bal kaana aan isku dayno waxa karaahiyaa bu ihi in lagu qasbo qofkii maridkaa xanuunsanayey dawadii dawada isticmaalkeeda iyo cuntada in lagu qasba waa karaahiyo wayajuuzu waxa bannaan liahlilmayiti iyo wa naxwihim waxa la mida taqbiilu wejhi wejigiisa inay dhunkadaan ayaa bannaan walaa ba'sa biliclaami ogeysiin bimowti la ogeysiiyaana dhibaata kuma jirto lisalaati iyo wagayriha loo ogeysiinaya salaad iyo keyrkeed bikhilaafi nacyi ljaahiliyati jaahiliyada ayada dee dhawaqeedii iyo balodiiqdeedii ayaa iyadu khilaafsan waxau yihi sheekhu waxa u bannaan dadkii meydkii ehelka u ahaa iyo kuwii la mida saaxiibadii wejigiisa inay dhunkadaan waa u bannaan tahay tirmidi wuxuu wariyey in rasuulku sala la alay slam cuhmaan ibnu madcuun markuu dhintay wejigiisa dhunkaday abubakarna wejiga rasuulka sala allahu alay slam ayuu dhintay ayuu dhunkaday wax dhibaatiina kuma jirta buhi iclaam iyo ogeysiin dadka inuu qofkaasi dhintay la ogeysiiyo oo waxa loo ogeysiinayaana ay tahay dee ku tukasho iyo keyrkeed dee markaasi ilaahay loogu baryo loogu naxariisto oo aaskiisa looga soo qayb galo leannu rasuulku sala allahu alay slam maalintii uu najaashi dhintay dadka waa ogeysiiyey musallihiina waa u baxoo deedna uu ku tukaday laakiin ayada nacyuljaahiliya ayaa iyadu khilaafsan oo ah dee dhawaaqa lagu dhawaaqaya qofka in waxyaalihii wanaaggiisii iyo wuxuu lahaa iyo la sheego taas ayaa iyadu khilaafsan oo aan la ogolayn yacni qaabkaasoo kale in la ogeysiyo loogu dhawaaqo laakiin yacni in in lagu soo tukado iyo in dhaaskiisa laga soo qayb galo in laysu ogeysiiyo waxba kuma jiraan walaa yanduru lkaasilu qofkii maydhayey ka eegi maayo nin badanidiisa ilaa qadara alxaajati danta qadarkeeda mooyaan min hayri alcawrati oo weliba cawrada aanay ku jirin waman tacadara gusluhu qofka maydhigiisu ay cudurtoodana yummima waa loo gebagabaynaya waxa uu leeyahay sheekhu ma eegayo qofkii qaasilka ahaa ee maydhayey jidhkii maydka waa inaanu ka eegin ilaa danta qadarkeeda mooyaane yacni intuu uga baahan yahay ayuunbuu ka eegayaa oo aanay weliba cawradu aanay ku jirin ayada cawradiisa inuu eegaa ayada lama ogola laakiin meel alla meel kale u baahdo oo aan cawradu ku jirin ayuu ka eegayaa qofkii ay cudurtowdo maydhitaankiisii oo biyaba waa loo waayey ama masalan jidhkiisii baa gubtay yani waa loo gebagabaynayaa ayuu yihi qofkaa waajib ahaan waxaana looga qiyaasayn ba dee qusligii jinaabada ayuunbaa looga qiyaasanayaa walaa yanduru eegi maayo alkaasilu qofkii maydhaya min badanihi jidhkiisa ilaa qadra alxaajati danta qadarkeeda mooyaane min gayri alcawrati oo weliba cawradu aanay ku jirin waman tacadara gusluhu qofku maydhitaankiisu cudurtoobana yomima waa loo gebagabaynaya wayuore dariskeenii hore dhowr jeer ayaa ay ardaydu xigeer weydiiyeen meel yaro hore mala yar fahmi waayeen yudacu ra'suhu cinda rijli اlqabri wayusalu min qibali ra'sihi birifqin wuxuu yihi sheekhu wayudacu ra'suhu madaxiisa waxaa la dhigayaa maydkii cinda rijli اlqabri qabriga lugtiisa agtiisa bimacnaa xagga dambe ee xagga hoose ka noqonaysa lugta meydka macnaa lugta meydka ay ka gelayso waxaa looga jeedaa marka uu yahay masalan murabaca afargeeskaa markuu yahay waxa weeye meydka markaa gudaha laga geliye la dhigo halka ay lugihiisu marayaan xagga hoose halkay lugihiisu marayaan ayaa meydka la dhigayaa weeye oo xagga dusha sare ah waa intaan la gelinin halkii laga sii gelin lahaa ayaa loo jeedaa marka hore waxaa la dhigayaa dhinaca galbeed ee halka lugaha xagga hoose kaga beegan marka meydka la geliyo ayaa la dhigaya dabeedna halkaasaa sidaa meydka xagga galbeed baa laga soo gelinaya innagu xaggan hore ayaynu ka gelinaa bimacnaa macnuhu halkaa uga jeeda waa caynkaa wa yugasilu waa u maydhayaa aljunubu kii jinaabada lahaa iyo walxaa'idu gabadhii xaa'idada ahayd almayita maydkii ayay u maydhayaan bilaa karaahatin karaaha la-aan wa idaa maataa markay dhintaanna gusilaa waa la maydhayaa guslan waaxidan maydhid keliya ayuunbaa la maydhayaa faqad oo keli ah waxa uu leeyahay sheekhu waa la maydhayaa waxa u maydha waa u maydhayaa qofkii jinaabada lahaa iyo gabadhii xaydka lahayd qofkii maydka ahaayee dhintay way u maydhayaan karaaha la-aan iyadoon wax karaahii ku jirin maxaa yeelay dee waa daahiraan sidii ay ahaayeen dadkii kalaba walow xataa habe la helayo kayrkood habe la helayo cid kaleba ha joogtee waa u maydhi karaan qofkii jinaabada lahaaye kii gabadha xayd kalaaba meydkii kala hela-aan haddii ay labadoodii ay dhintaan qofkii jinaabada lahaaye kii xayd kalaa haddii ay dhintaan waxa la maydhayaa maydhid keliya ayuun buu yidhi hal maydhid keli ah ayuunbaa la maydhayaa oo la mayri maayo kii jinaabada iyo xaydkaasi hore iyo mid dambe oo ay dhimashadani leedahay la mayri maayo hal mid qura ayuunbaa la maydhaya maxaa yeelay waxay leeyihiin dee maydhashadii guudkooda ahaa wuxuu ku go-ay dhimashadii ay dhinteen ayuu ku go-ay sidii masalan qofkii shahiidka ahaaye isagoo jinaabo leh dhintay oo kale marka halkan muqnigu walmayitu buu odhanayaa sida uu nusakha matnigu ama siraajku ay nusaynaya waa walm almayita wowgaasina kuma jiro halka uu majhuulka lafdeeda uu xarakaynayo wayuasalu ley wayuasilu wey wayuasilu waa u maydhaya aljunubu iyo walxaaidu almayita maydka ayay u maydhayaan bilaa karaahatin karaaha la-aan waidaa maataan markay dhintaanna labadoodii gusilaa waa la maydhayaa guslan waaxidan faqad maydhi keliya ayuun baa la maydhaya walyakun ahada alkaasilu ka maydhaya amiinan qof amiina oo ammaano leh ha ahaado fa in ra'aa hadduu arka khayran khayr dakarahu waa sheegayaa ow hayrahu ama waxaan khayr ahayn ayuu arkay xaruma waxaaraana dikrigu inuu sheego ilaa limaslaxatin dani inay ku jirto mooyaane waxa uu leeyahay sheekhu waxa laga maarmaana qofkan khaasilkaa maydhayaa inuu yahay qof amiinah oo lagu kalsoon yahay inuu yahay maxaa yeelay dee amiinka loogu shardiya inuu qof ammaano la yahay oo lagu kalsoon yahay dee ilaa maydhitaankii waa maydhi waajiba siduu maydhigii waajibka ahaa dee dhammaystirkiisii loogu kalsoonaado iyo waxa la yidhahda wixii uu mashruuc ahaay oo dhan si loogu kalsoonaado dhammaystirkiisa iyo qabashadiisa waa inuu qof aamina u noqdaa waxa lagama maarmaanka ay tahay maydhitaanka ay lagamaarmaanka u tahay in qof yaqaano waa inuu yahay haddaba haddii uu arka buli qofkii maydhayay jirkii maydka ayaa wax wanaagsan u wejigiisii oo iftiimaya yacni ur wanaagsan waa sheegayaa si ay dee ma ugu noqoto in markaas loo duceeyo oo loogu tugooda ku tukanayaan ay u bataan haddii uu wax kale ku arko wejimadow iyo ur isbedeshay iyo waxyaalaha uu ku arkana waxaa xaaraanay inuu sheego maxaa yeelay dee waa kiiba iyo xana aan la xamanayo qof aanay ka suurtogelaynin inaad ka xalaashataa xadiidkii saxiixaana wuxuu aman satara musliman satarahu llahu fi dunya walaakhira qofka qof muslima astura adduuniya aakhiraba ilaahay ayaa asturaya xadiid kale oo isna tirmidi iyo abu daawud iyo ay warinayaanna waxa uu tilmaamay uu yihi xusa dadkiina dhintay wanaagooda xumaantoodana iska ilaaliya oo ka reebtoonaada ilaa limaslaxa dani inay markaa iyadu ku jirto sheegitaanka mooyaane oo masalan dee hadduu qof bidcoole ahaa oo bidcadiisaana muujisan jiray oo dabeetana wuxun ilaahay uu ka muujiyo in la sheegaa markaa iyadu waa bannaan tahay si ay dadku ay uga reebtoonaadaan oo ay uga hadhaan bidcada iyo xumaanta uu waday kadaalika qofka bidcoolaha dee haddii wanaag lagu arka iyada lafdeeda waa la qarinayaaba la si aan dadku aanay ugu raacin waxa uu waday walow tanaasaca haddii ay doodaan akhawaani laba walaala ow zawjaani ama laba dumara ayaa isku qabsaday oo qurica waa loo qori ridayaa waalkaafiru gaalku isagaa xaqu mudan biqariibihi qariibkiisa alkaafiri ee gaalka ahaa isaga ayaa mudan waxa uu leeyahay sheekhu haddii ay doodaan laba walaala ayaa ku dooday oo isku qabsaday ama laba dumara mayd dhintay oo ka wada dhintay ayay maydhidiisii isku qabsadeen uqrica baynahumaa waa loo qori ridayaa kii ay u soo baxdo ayuunbaana maydhaya gaalku isaga ayaa mudan qariibkiisa ka u dhow ee gaalkaa isaga ayaa mudan yacni inuu tabaabulsheeyo oo qofkii qariibka ahaayee muslimka ayuu ka mudan yahay maxay le isaga ayaa u weliya waladiina kafaruu bacduhum awliya bacdin baa ilaahay yidhi wa yukrahu waxaa la karaysaa alkafanu kafantii almucasfaru ee la midabeeyey waalmuqaalaatu fiihi in la isku qaaliyeeyana waa la karahiyeystaa waalmaqsuulu kafanka la maydhay ayaa awlaa ka awlaysan oo ka mudan min aljadiidi kii cusbaa waasabiyu sabigi ka baaliqin ayuu la mid yahay fii takfiinihi kafanta lagu kanfayo biahwaabin marooyin kafanta lagu kanfayo wuxuu kala mid yahay baaliqi waalxaanuudu xaanuudkuna mustaxabun mid oo la sunneeyey weeye wa qiila waxa la yidhi waajibun waajib weeye waxau yihi sheekhu waxa karaahiye ah kafantii mucasfarka ahayd casfar waxa weeye waa nabaad soo baxaa sida zacfaraanka oo kale oo waxna lagu midabeeyo marka almucasfar waa almusabaq bilcasfar waa geedkii lagu midabeeyey maradii kafantii lagu midabeeyey casfarka ayaa iyadu karaahiye ah waxaa kaloo iyaduna karaahiye ah in kafantii la isku qaaliyeeyo kafan lacag sare leh la soo iibiyo hayre kafanta rasuulku sala allahu alay wasalam ha isku qaaliyeynina ayuu yidhi laakiin ayada mid nadiifah oo cad in loo soo qaado sida loo wanaajiyaa waxba iyadu kuma jiraan xadiis saxiixa ayaa ku soo aroor rasuulku sala allahu alay slam yihi markuu midkiin walaalkii kanfayo kafantiisa ha wanaajiyo weliba ka la xidhay ee la maydhay ayaa ka mudan mid jadiida oo cusub in loo soo qaado maxaa yeelay dee milil ayaa markaba iska dhacayo kani waa baaliyoobaya qofka xayiga ah ee nool ayaanay ku wanaagsan tahay marada jadiidka ah ee cusubi sabigii buu yihi sheekhu yaraa baaliq ayuunbuu la mid yahay yacni sida in lagu kanfayo saddex maro in saddex maro lagu kanfayo baaliqa ayuunbuu kala mid yaho baaliqa ayuun baa lagu shabahayaa waxaana weeyaan xagga tirada ayuunbuu baaliqa kala mid yahay xagga jinsiga iyada kalama mid ahaa maxaa yeelay waxaynu hore usoo nidhi waxaa lagu kanfayaa bimaa lahu lubsuhu xayan qofku markuu noolaa wixii ay u bannaanayd inuu xidhaa ayaa lagu kanfayaa sabigana waa kii xagga hore inagu soo lahaa dee in xariirtii la huwiye aya sabana isaga xariir waa lagu kanfi karay laakiin ninkii weynaa isaga laguma kanfaynin xaanuudku buu yihi oo iska ah diib maydka cadar maydka yacni ku daadintiisa lagu daadinayo markaa kafantii iyo jidhkiisa iyo mustaxabun iyadoo waa la sunneeyey oo wax waajiba maaha waqiila waajibun waa waajib ala isaga kafantoo kaleo dee waa la isfaray walaa yaxmilu qaadi maayo aljanaasata janaasada ila rijaalu raggii mooyaane wain kaana haba ahaada maydku unhaa mid dhadigba ha ahaadee wayaxrumu waxa xaaraana xamluhaa janaasadii in lagu qaado in loo qaado calaa hay-atin qaab musriyatin oo yacni xaqiraadi ay gu jirto iyo wahayiyo hay-atan hay-a iyo qaab yukhaafu looga baqanayo minhaa dhici minhaa xaggee suquudaha inay dhacdo wayundabu lilmar'ati gabadhii waxaa loo suneeyay maa yasturuhaa wax asturo oo qariya wadalika mithaalka taabuutin taabuut oo kaleba weeye waxa uu leeyahay sheekhu qaadi maayeen janaasadii ilaa ragga mooyaane walow haba ahaada maydka ee janaasada la qaadayaa dhadigba ha ahaatee maxaa yeelay dee dumarku jidhkooda ayaa iska daciifa ma awoodi karaan inay qaadaan waxaa dhici karta dee inuu kaba siibto amaba ay la kufaan ayaa dhici karta waxaa kaloo xaaraan ah yacni in loo qaado hay-a iyo qaab yacni xaqiraadi ay ugu jirto maydka musriya yacni ihaane iyo xaqiraadi markaas ay ugu jirto masalan isagoo dee markaa gacan qura lagu qaadayo isagoo halkaa degta loo rita iyo waa hay-ad markaas xaqiraya ama hay-oo looga baqanayo inuu dhaco maxaa yeelay dee ihaano ayay maydkii markaa u bandhigaysaa iyo inuu jidhkiisii hadkii uu ku yimaado waxaa loo suneeyaa buuri gabadhii ayada wax astura in lagu qaado ka taabuutin taabuutkiiba weeye taabuutka hadda wuxuu uga jeedaa waa naxashkaa lagu qaadayo oo dabeedna dusha laga dado xagga sare laga dado oo la qariyo ayaa la yidhaha sidaan inaguba aynu mayd oo dhanba aynu ku samayno walaa yukrahu lama karahayso alrukuubu fuulid lama karahayso fi rujuuci minhaa ka noqoshada laga noqonayo in wax la fuulo lama karahayso walaa ba'sa dhibaata kuma jirto biitibaaci lmuslimi muslimka raacitaankiisa janaasata qariibihi kii qaraabadiisa janaasada inuu raaco alkaafiri ee gaalka ahaa wa yukrahu waxaa la garsaa allaqatu dhuran ayaa la karaysaa fi ljanaasati janaasada iyo wa itbaacuhaa binaarin iyada oo dab la raaciyo lala daba galo waxa uu leeyahay sheekhu lama karaahiyey waxa lama karaahiyeyso in wax la fuulo marka laga noqonayo marka hore ee lasii socdo ayaa waxa xagga hore inoogu soo sheegay inay karaahiye tahay dee cudurdaari inuu jiro mooyaane ama masalan meeshu ay fog tahay amaba masalan dadku ay dee qofkan oo kale uu ducfi ku sugan yahay mooyaane marka hore ayay ahayd in lasii lugeeyo laakiin marka dambe laga soo noqonayo in wax la fulo iyada waxba dhibaato kuma jirto oo karaahiye maaha wax dhibaato iyo baasina kuma jiro qofka muslimkaah inuu raaco janaasada kii u dhowaaye gaalka ahaa qof gaala oo u dhowi hadduu qof muslimo dhinto inuu janaasadiisa raacaa waxba dhibaata kuma jirto waxaana la karaahiystaa buri sheekhu allaqad waxa weeye sawdka oo kor loo qaado fi ljanaasa fi sayri maca aljanaasa marka janaasada lala socdo in sawdka kor loo qaado iyadana waa karaahiyo walow xataa waxay leeyihiin waxaa kor loogu qaadayaa dikriba ha ahaatee maxaa yeele behaqa ayaa wuxuu wariyey in saxaabada ay nici jireen yacni sawdka in iyo codka kor loo qaado masalan je dhowr meelood oo ay janaasadu ay ka mid tahay waxaa kaloo uu nawaawi ku sheegay majmuuc in sawaabku uu yahay waxa ay culimmada selafku ay ku sugnaayeen oo inay aamusaana marka ay janaasada ay la socdaan sawdkana kor ugumay qaadi jirin bu uhi biqira'atin walaa dikrin walaa kayrihumaa qur-aan ay akhriyaan iyo dikri iyo wax kale toona kor ugumay qaadi jirin codkooda bal yshtagil bاtafkiiri fi lmowti wama yatacallaqu bihi waxay isku mashquulin jireen inay mowdka iyo waxa la xidhiidha ay isku mashquuliyaan oo ay isxasuusiyaan markaas innaga had iyo goora waxaan badan ee aynu akrino markaynu xabalaasayni markaynu sii sidna iyo waa mid khilaafsan sida ay kutubtu inoo sheegayso waxaa kale oo la karaysaa in la raaciyo oo lala dabagalo janaasadii dab ayaa iyaduna karaahiye ah markaas ama dee mid wax lagu qiijinayo oo masalan wax udug iyo foox iyo wax la daba socdo ha ahaat ama midkay doontaba ha ahaatee lama ogola maxaa yeele tafaa'ul xun ayaa ku sugan riwaaye abu daawuud leeyahayna waxay markaa tilmaantay inaan janaasada la raacinin sawd iyo dabtoona walow ikhtalada hadday isku darsamaan musli walow ikhtalada muslimuuna hadday bikufaarin ku qaldamaan wajaba waxaa waajiba qasluljamiici dhammaan in la maydho iyo wasalaatu ku tukashaba daban fa in shaa hadduu doono sallaa cala aljamiici dhammaan wuu ku wada tukanayaa biqasdi lmuslimiina isagoo muslimiinta u qasinaya wa huwa alafdalu kaasina ka fadliga badan weeye walmansuusu ka afdalka ee mansuuska ahee la caddeeye weeye aw calaa waaxidin fa waaxidin mid mid ayuugu tukanayaa naawiyan xaaluu niyoonayo asalaata calayhi ku tukashada uu ku tukanayo asalaata calayhi yani inuu markaa ku tukado in kaana musliman hadduu muslim yahay wa yaquulu wuxu odhanaya allahuma akfir lahu ilaahi u dembi dhaaf in kaana musliman haddii uu muslim yahay waxau leeyahay sheekhu haddii ay isku qaldamaan dad ay waajib tahay inay lagu tukado iyo dad aan la ogolayn in lagu tukado oo aanay kala soocmin masalan muslimiin iyo gaalo ayaa isku dhex dhimatay waana la kala sooci kari waayey waxa waajiba buu sheekhu ihi in dhammaan la wada maydho la wada kanfo oo lagu tukado oo la wada aaso maxaa yeelay idilwaajibu laa yatimu ilaa bidaali shaygii waajibka ahaa ma dhammaystirmayo ilaa kaas oo lala yimaado mooyaane malaa yatimu alwaajibu ilaa bihi fa huwa waajibun waxaa la wixii aanu waajibu ku dhammaystirmin ilaa shayga kale loola yimaado mooyaane isaguna waajib ayuu noqonayaa haddaba qaabkii loogu tukanayey ayaa wuxuu yidhi haddii uu doono sallaa cala aljamiici dhammaan mar ayuu kuwa tugay biqasdi lmuslimiina isagoo muslimiin u qasadsan muslimiinta un isagoo u qasadsan ayuu dhammaantood ku wada tukanayaa kaas ayana fadli badan oo ahna ka mansuuska ahee la caddeeyey maxaa yeelay dee kuma sugnaa yacni cid aan la ogolayn oo markaa gaar loogu tukaday iyadoo kuma sugan niyadiina waa la jasmiyey oo waa la gooyey ama wuxuu ugu tukanayaa mid mid isagoo niyeynaya asalaata caleyh inuu ku tukada in kaana muslimin hadduu muslim yahay yacni waxay salaadda aan ku tukanayo ansaxaysaa haddii uu muslim yahay isagoo niyeysan taasina waa bannaantay waxaana odhanayaa ilaahay u dembi dhaaf haddii uu muslim yahay wa yushtaradu waxaa loo shardiyaa lisixati salaati salaadda ansixitaankeeda taqadumu guslihi maydhigiisu inuu ka hormaro wa tukrahu waana la kelaysaa qabla takfiinihi kafantiisa ka hor ee falow maata hadduu dhinto bihadmin meel duntay hadduu ku dhintay iyo wa naxwihi wixii la mid a oo watacadara oo ay suurtagal noqon weyda ikhraaju soo saaritaankiisu iyo waquslu maydhitaankiisu lam yusalla calayhi lagu tukan maayo wayushtaradu waxaa la shardiya an laa yataqadama inaanu ka hormarin cala aljanaazati alxaadirati janaazada xaadirada ahee joogta wala alqabri qabrigana waa inaanu ka hormarin cala almadhabi madhab haddaan qabanna fiihimaa labada mas'alaba waxau yihi sheekhu waxaa loo shardiyaa salaada janaazada ansixitaankeeda inay maydhidu ka hormarto maydhidi inay ka hormarto ama haddii masalan biyo iyo la waayo ama jirhkiisu uu sigalaysanaa gebagabaysi maxaa yeelay sidaas ayaa rasuulka sala allahu alay slam laga soo reeyay bay yidhaahdeen inuu marka la maydhay uu ku tukan jiray dalabaad ku tukashada maydka lagu tukanayaa dee qofka salaadiisi oo kale ayuunbay la mid tahay bay yidhahdeen salaada qofkuna waxay ahayd bacda tahaara ka intii loo maydhay kadib ayuunbaa lagu tukanaya waana la karaysaa in lagu tukado qabla takfiinihi intaan la kanfin iyada waa la karaahiyeysaa waa iska karaahiya laakiin kuma xidhna haddii uu haddaba dhinta buu yihi bihadmin wa naxwihi meel ku duntay iyo wax la mida ayuu ku dhintay masalan ceel buu ku dhacay soo saarkiisii iyo maydhitaankiisina waa cudurtoobana waa suurto geli waayeen lam yusalla calayhi lagu tukan maayo ayuu yihi maydkaa maxaa yeelay dee shardigii ayaa maqan ah inay maydhidi ay ka horraysa ahayd kii baan lahayn saa darteed baan loogu tukanaynin waxaana la shardiyaa buuhi inaanu ka hormarin janaasadii xaadirada ahayd janaasadii xaadirada ahayd markuu ku tukanayo waa inaanu ka hormarin ee xagga qiblada iyada u iska mariya waana inaanu qabrigiina ka hormarin hadduu qabri ku tukanayo cala almadhabi fiihima yacni haddaan qabanno madhab labada mas'alaba masalada janaasada xaadirada iyo masalada qabriga markuu ku tukanayo maxaa yeele maydkii dee imaam oo kale ayuu ka dhigan yahay haanigu wuxuu leeyahay madhabka ka soo horjeeda war maya in labadaba laga horumaraa way bannaan tahay maxaa yeele maydku dee imaam la raacayo ma aha wa tajuuzu waxa bannaan alsalaatu calayhi maydki in lagu tukado fi lmasjidi masaajidka in lagu tukado wayusanu waxaa la suneeya jaclu sufuufihim safiyaalku in laga halaaatan fa aktara saddex iyo wax ka badan wa idaa sulliya calayhi marka lagu tukado oo faxadara uu soo xaadira man qof lam yusalli aan ku tukanin sallaa waa ku tukanayaa wamanka sallaa ku tukana laa yuciidu soo celin maayo ala saxiixi saxiix haddaan qabanno walaa tu'aharu lana dibdhigi maayo liziyaadati musalliina kuwo ku tukanaya soo kororhkoodana loo dibdhigi maayo wa qaatilu nafsihi nafdiisa kii dilay ka gayrihi kii aan nafdiisa dilin buu la mid yahay fi lqusli iyo wasalaati maydhidda iyo ku tukashadaba waxau leeyahay sheekhu waxaa bannaan asalaatu calayhi meydkii in lagu tukado fi lmasjid maska dhexdiisa in maska la soo geliyo haddii aan laga baqanaynin dhiig iyo dheecaan iyo wax nijaasay inay meydkii ay kaga yimaadaan masaajidka xaggiisa oo masaajidkii uu halkaa meydka inay ka yimaadaan oo masaajidka ay ku dhacaan hayda rasuulku sala l sahl iyo suhayl oo ibne bayda ahaa waxa uu ku tukaday masaajidka dhexdiisa waana waxaynu tilmaanay inay laba un tahay yacni marka meydka lagu tukaday in masaajidka la soo geliyo iyo in saxraa iyo dibadda loogu baxo waa labadaa mid uun laakiin iyo masaajidkii la tuka maydkiina dibadda yaallo oo gidaar ay u dhexeeyaan taasi waa mid aan jirin weeye waxaa kaloo sunnaa buu idhi in sufuuftooda laga dhiga dadka tukanaya saddex iyo wax ka badan leannu xadiid xaakim uu warinayuu saxiixiyey baa waxa uu tilmaamay rasuulku sal lla ly sl qofay ku tukadaan saddex saf inay u waajibtay u xasishay makfiro iyo ilaahay dembi dhaafkii haddaba marka lagu tukado meydkii ayaa lagu tukado markaasaa waxaa soo xaadiray qof aan ku tukanin salla calayhi nadban sunanimo waa ugu tukanayaa hale rasuulku sala alla alay slam jamaaco ayuu qubuurtoodii ku tukaday ayagoo weliba intii lagu tukaday dabadeed ah intii lagu tukaday dabadeed ayaa qubuurtoodii utagu rasuulku ku tukaday qofkii isagu mayd ku tukada keligii ama jamaaco ugu tukada laa yuciidu soo celi maayo cala saxiixi haddaan qabanno maxaa yeelay dee talabaad sunno ayay u dhacaysaa waljanaasa laa yutanafaru bihaa janaasadana laguma sunnaysto qowlka labaad wuxuu leey maya sunnanimo ayay isaga dhacaysaayo waa iskaga tukan karaa saxiixa qowlka kasoo horjeeda janaasadii looma dibdhigaya buu ihi musalliin yacni dad ku tukado soo korarhkood ayada loo dibdhigi maayo maxaa yeelay dee rasuulku sala la alay slam wuxuuna faray janaasada in la dedejiyo waxau sheekhu uhi kii nafdiisa dilay wuxuu la mid yahay kii aan nafdiisa dilin xagga maydhidi inay waajibtay iyo in lagu tukadaa hayli waxale riwaaye bayhaqigu uu leeyahay baa waxay tilmaantay in salaaddu ay waajib tahay in lagu tukadaa qof kastoo muslima ama faajir haada ama qof toosan haadee kabaa'irba ha sameeye xadiidka muslim uu warinayo ee ninkii nafdiisa dilay aanu ku tukaninna waxay iyagu yidhaahdeen macnaa waxa rasuulku uu uga jeeday arrintaa yacni inuu zajrin kaga sameeyo falkaas oo kale dadka inay sameeyaan ayuu ka joojinayay mee fara badan waxay leeyiin lagu tukan maayo saa rasuulku sala allahu alay slam uu u diiday walowna waa hadduu niyeeyo alimaamu imaamkii salaata haa'ibin mayd maqan salaaddii ayuu niyeey wlmaamuumu maamuumkiina salaata xaadirin ayuu niyey ow cakasa ama sidaas ayuu cagsiyey mid la arkaa jaaza waa bannaan yahay arrintaas waxau sheekhu haddii imaamkii niyeeyo salaad mid maqan maamuumkiina salaad mid jooga ayuu niyey mayd jooga ayuu maamuumkin imaamkiina mid maqan ow cakasa ama sidaas ayuu cagsiyo imaamkiina salaata xaadirin buu niyeeyey walma'muuna salaata haa'ibin mid maqan salaadii jaaza daalika waa banaayahay maxaa yeelay waxay leeyihin niyadoodaa iskhilaaftay waxba ma yeelayso sida dee qofkii duhurka tukanayay mid casar tukanayay uugu xidhanayey ayuunbay tanna isugu xidhanayaan oo waxba dhibaata kuma jirto waddafnu aasida fi lmaqbarati qubuurihii lagu aaso ayaa afdalu fadli badan wa yukrahu waxaana la karaystaa almabiitu bihaa in la baryana waa la karaystaa wa yundabu waxaana la suneeya satrulqabri qabriga in lagu asro bihawbin maro wa in kaana rajulan ninba ha ahaadee wa an yaquula inuu idhaah ayaa la suneeyaa bismi illaah ilaahay magaciisa ayaan ku dhigayna wa calaa millati rasuulillahi sala allahu alay slam iyo diintii nabiy llahi maxamed waxa uu leeyahay sheekhu waxa wanaagsan addafnu fi lmaqbara meelaha qubuurta loogu talagalay maqbara waa meelaha qubuurta loogu talagalay ee dadka un lagu aaso in lagu aaso ayaa fadli badan in meel gaara qofkii loo saaro maxaa yeelay dee dadkaa soconaya iyo dadkaa soo siyaaranayaaba duco iyo dembi dhaaf ayay u weydiinayaan oo halkaa khayraad iyo xasanaad baa kasoo waxbaa ka soo gaarhaya haddii kaloo masalan qofka keligii meel la geeyo dee inaanu qabrigiisiba muuqan ayaa la arkaa cidina aanay booqan cidina aanay u ducaynin rasuulkuna ehelkiisa iyo asxaabtiisa baqiic ayuu markaas ku ururin jiray waxaana la karaayeystaa buu idhi almabiitu bihaa maqbarada in la baryaa iyaduna waa karaahiyo oo wax aada iyo laxaad looga wanaagsan yahay weeyaan maxaa yeelay waxsha iyo cidlow ayaa ku dhacayay inay afaad iyo imtixaano kale ugu yimaadaan waa wax dhici kara oo waxaa derderanay meelaha yaacayoo dhan badidooda meelahaasaa lagu derderay waxaa markaa la sunneeya iyadana qabriga in la asturo maro in lagu asturo ayaa la sunneeya marka maydka la gelinayo in maro lagu asturo ayaa la sunneeya walow maydku ninba haba ahaadee maxaa yeelay sacd ibnu mucaad oo kale qabrigiisa rasuulku sala allahu alay wasalam waa asturay markaas sidaas ayuu qabrigaa sacd ibnu mucaad ayuu asturay midda labaad dee waxaa laga yaabaa in cawriya waxay ka faydmaan qofka marka meeshaa la gelinayo markaa taana si ay u asturto darteed ayaa loo asturaya waxaa kaloo sunno wanaagsan buuhi inuu yidhaha inuu qofkii marka la gelinayo qabrigii la yidhahdo bismi illahi wacalaa millati rasuulillahi sala allahu alay slam ayaanu kugu dhigaynaa sida tirmidiya ay wariyeen waxbana marka dhabanka la banneeyo ayuunbay soomaalidu ay dhawaaqaan markaasna waxba kuma qaydna waa markaa la gelinayo un meydka qabriga walaa yufrashu la gogli maayo tacda hoostiisa shay-un shay walaa makhidatun barkindhafoorna waxba halkaa loo dhigi maayo wa yugraw waxaa la galaysaa dafnuhu aasitaankiisa fii taabuutin sanduuq lagu aaso ilaa fii ardin nadiyatin dhul qoyan mooyaane oo rikhwatin ama dhul jilicsan mooyaane wayajuusu waxa bannaan addafnu leylan habeen in la aaso ayaa bannaan wa wakta karaahati salaati salaaddu waktigii ay karaahada ahayd in la aasaana waa bannaantay maa lam yataxarahu haddii aanu ula qastiin wa gayruhumaa labadaa wakti kayrkood ayaana afdalu fadli badan waxau ihi sheekhu waxa aan la ogolayn oo aan la samaynaynin wax gowala iyo furaash hoosta loo dhigi maayo madaxiisana wax barkima ahoo loo dhigayaay ma jirto waa karaahiya maxaa yeelay dee idaacatu maal ayaa ku sugan maal la iska hallaynayo oo aan qofkaanu waxba u taraynin ayaa ku jira markaa waxba loo gogli maayo hoostiisa barkinna loo dhigi maayo waxaa karaahiya in lagu aaso fii taabuutin taabuut yacni waa sanduuq oo kale looxaan markaas iyo sanaaduuq loo sameeyey in lagu aasa waa karaahiyo waa shay bidcaah oo aan jirin taabuutkii horeynu soo maraynay isagu markaas waa naxashkaasoo markaa dusha wax laga saaro un ayuunbuuga jiray ama markaa shay asturan in lagu qaado halkanna yacni waa looxaanta iyo sanaaduuqda lagu aaso ayuu markaa ugu jiraa markaa waxa weeye waa mid karaahiye ah ilaa fii ardi nadiyatin aw rikhwatin ama nadya na waanay takfiifiyeen nidya ama nadya ama nadiya sida muqniyu uu xarakaynayo dhul markaa isagu qoyan ama rikhwaahoo jilicsan inay markaas lagu aasayo mooyaane oo taas ayada markaas karaahiye maaha oo maslaxa ayaa ku jirta waxaana bannaan buuhi in la aaso meydkii habeen in la aasaa waa iska bannaan tahay maxaa yeelay rasuulka iyo khulafadiisiiba waa ay sameeyeen baa la yidhi waktigii salaada markaas la karaahiyeysanayey ee shantii wakti ee ay salaadu karaahiye ay ahayd salaaddii aan sunnaha ahayd ee aan sababka lahayn ay karaahiyad in la aasaana iyaduna waa iska bannaantay karaaha la-aan maxaa yeelay dee wuxuu leeyahay markaa sabab mutaqadim ama muqaarin ah oo mawdka ayay markaa iyadu tanin leedahay waa haddii aanu ula qastiin waktiga ah haddii ula qastiyana karaahiye ayay noqonaysaa wakayruhumaa laakiin labadaa wakti habeenkii iyo waktigaa karaahada kaybkood wixii aan ahayn ayaa afdalu fadli badan dee waxaase laga maarmaana dibdhiga labadaa wakti loo di labadaa wakti waxaan ahayn loo dibdhigayo inaan isbedel aanu ka imanaynin wax isbedelay inaanu ka imanaynin ayaa lagama maarmaan ah